muusika narukaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada uganda sidoo kalena ah wiil uu dhalay baadiriga maamula dalkaas ee yuweri museveni ayaa waxa uu goodiyey muwaadiniinta ugandayska ah ninkan ayaa ku goodiyey inay dalka ka musaafiri doonaan cid weliba oo ka codaysa aabihiisa oo ah madaxweynaha uganda inta lagu guda jiro doorashooyinka soo socda ee loo madalsan yahay inay dalkaasi ka qabsoomaan hadalka taliyaha guud ee ciidanka uganda ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee xukuumadda kambale cadaadis xoogan ku haysay mucaaradka dalkaas waxaana wiilka u dhalay museveni u xihan hogaamiyaal mucaarad ah isagoona xabsi ugu goodiyey kuwo kale